Guddoomiyaha ciyaaraha degmada Kurceel ee gobolka Galgaduud ayaa kooxaha heerka koowaad ee degmada u daah furay kulan ciyaareed lagu horumarinayo ciyaaraha degmada waxaana kulan ciyaareedka qayb ka ahaa ku dhawaad sideed kooxood oo kamid ah kooxaha heerka koowaad ee ka dhisan degmada Kurceel ee gobolka Galgaduud guddoomiyaha ciyaaraha degmada Kurceel iyo qaar kamid ah bahda isboortiska degmada ayaa si wadajir uga warbixiyay kulan ciyaareedka iyo muhiimadda uu leeyahay isdhexgalka dhalinyarada koobkan quruxda badan oo sharafta leh oo loo qabtay waxaan ka codsanaynaa inay ee, si, si maamuus leh ay ugu ugu qayb galaan waxaan halkan ugu mahadcelinayaa xarumaha ganacsi xarumaha ganacsi ee dhallinyaradan ee sideedda wax soo maalgeliday waxaa leenahay ayagana ganacsi ee, isboortsiga qaalin weyn aa ka qaateen isboortsiga qaalin weyn aa ka qaateen waxaa leenahay horumarkiina waa ujeednaa ee, horumarka weyn aa ka qayb qaateen ee, ganacsiga isboortsiga degmada gurceel ee ka qayb qaateen ganacsiga waxaa leenahay aad iyo aad aa ayagana umahadsantihiin ee, isbitaallo badan iyo ganacsiyaal badan iyo carwooyin badan iyo waxaan oo halkan dhallinyaradan kusoo dharkan iyo agabkan waxay ku dheelayaan ee, ka qayb qaata waxaa leenahay ayagana waa ku mahadsantihiin qof alle iyo qof walba oo qof alla iyo qof qof kastaba oo koobkan oo kaalin weyn ka qaata ayagana waa ugu mahad celinaynaa galabta waxaa halkan nooga daahfurmay heerka Ee, sidoo kale waxaa halkan ka cadaynaynaa oo koobkan waxaa waaye koobka heerka labaad waaye Ee, hore sanadka hore soonka hore soonka hore dabiicadiisaan qabanay marka heerka koowaad u dhammaynay laakiin hadda tan waan kasoo horumarinay maadaama soonka aan la gaarin ay labaatan beri shan iyo toban beri ka dhiman tahay shan iyo tobankan beri waxaan waxaan waxaan micnaha isku daynay inaan dhallinyaradan u faa'iideyno u faa'iideyno oo aan ugu faa'iideyno sideed eh, shan iyo tobanka beri oo ka dhiman in waahaan heerka labaad aan aan micnaha koob ugu qabanno Ee, insha allah haddana maanta waa noo bilowday sidoo kale soonkana waxaa jiro koob heerka koowaad la qaban doono oo dhallinyarada heerka koowaad loo qaban doono bisha ramadaan oo halkan aan ku daawan doonaa duula idmo isagana wuu jiraa waxaan leeyahay ee, kaasna ha laga soo qayb galaa duula idmo Ee, insha allah isagana waa noogu xigaa Ee, diyaargarowgiisana wuu socdaa duula idmo oo iyadoo kaalin weyn ay naga siinaya deg- oo kaalin weyn ay na- ee, kaalin weyn ay noo- ay nooga qayb qaadanayaan maamulka degmada gurceel oo kaalin weyn ugu siinayo si ee, dhallinyaradaas ayagana heerka koowaad loo qalabeeyo oo qalabkooda isboortiska ay ku dheeli lahayn kulan ciyaareedkan ayaa socon doona inta ka dhiman bisha waxa uuna ka mid yahay kulamo lagu diyaargaroobaya tartamada ciyaaraha ee la qaban doona bisha barakaysan ee ramadaan ee nagu soo fooda leh